madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa si rasmi u dhagax dhigay xarunta tababarada macalimiinta ee laga dhisayo magaalada baydhabo xaruntan cusub ayaa loogu talagalay in lagu tagiyo aqoonta iyo xirfadda macalimiinta ee ka howlgala deegaanada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed marti sharaf kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa sheegay in xaruntan ay ka mid tahay dadaalada maamulka uu ku wado in uu ku horumariyo ee waxbarashada iyo dhismaha kaabayaasha muhiimka ee dhanka horumarka bulshada xaruntan cusub ayaa lagu tababari doonaa macalimiinta deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo wax badan ay ka bedeli doonto tayada waxbarashada ee macalimiinta ee deegaanada ee gobolada koonfureed gaar ahaan ee gobolka bay salaan ilaahay baa mahadle maanta noo suurtageliyey inaan dhagax dhigno xaruntii tababarka macalimiinta koonfur galbeed oo muddo dheer dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii lagu loogu heli lahaa xarun macalimiinta lagu tababaro maantay ayaa ilaahay noo soo fududeeyey laguna guulaystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macalimiinta koonfur galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku samaystaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaaliya ciddii naga kaalmaysay oo fan ka bixisay oo ay ka mid tahay salwa iyo hay-adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha ah bixiyey intaba waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca kambaniga la siiyey oo la rabo inuu asagana uu wax qurux badan oo wanaagsan dhiso uu u dhiso macallimiinta ayaan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan sharaf iyo karaamay noo tahay dhagax dhiggaan maanta